magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan ayaa lagu soo gabagabeeyey kulan dood wadaag oo looga hadlaya sidii dhalinyarada loogu wacyigelin lahaa isticmaalka maandooriyaha iyo dhibaatadiisa kulankan oo socday muddo saddex maalmood ah ayaa waxaa kasoo qayb galay mas-uuliyiin ka socday ururka horumarinta ibdaac culimoudiin waalidiin dhalinyaro dhaqaatiir iyo macalimiin doctor maxamed axmed xasan oo ah madaxa ururka horumarinta ibdaac oo soo xiray kulanka ayaa ka warbixiyey ujeedka loo qabtay kulanka kulankan oo maanta aan kusoo gabagabeynay kulankan waxaa sdaaranaa ama waxaa looga hadlayey arrimaha lahaya maandooriyaha ama daraagiska dhalinyarada aadka ugu batay ee magaaladii ama ummaddii maaragtay kala gaabiyey waxbarashadeedana maaragtay dhibka adag loo u geystay arrimahaas ayaan maaragtay ugu gol lahayn oo daaranaa kulankii waa noo soo gabagaboobey maanta waa noo soo gabagaboobey kulanka waxaa looga hadlay kow maandooriyaha labo sidee maaragtay looga hortegi karaa saddex yaa shaqa ku leh iyo baaritaana laga shaqeeyo laga howlgalo arrintaas wax badan laga qabto sidaas ayaana maaragtay isla garanay wacyigelin guud in la sameeyo goobaha ugu muhiimsan ee aan ka bilaabayno wacyigelintaas ee aan isla garannay waxaa ugu horreeya goobaha waxbarashada gaar ahaan iskuullada iyo jaamacadaha qaar ka mid ah dhallinyaradii loo qabtay kulanka ayaa bogaadiyey magaygu waa cabdicabaas maxamed kana mid ah dhallinyarada ku nool magaalada beledweyne xarunta gobolka hiiraan kaasoo markaasi nasiib u yeeshay maanta inuu ka qayb galo kulan ku saabsanaa wacyigelinta maandooriyaha waxaana kulankan markaasi soo agaasimay ururka alibdaac oo aan ugu mahadcelinayaa maadaama ahay markaasi wacyigelin aad iyo aad bulshada ku dhooqan magaalada beledweyne nafsadeeda marka laga bilaabo iyo dhammaanba loo baahan yahay in markaasi maandooriyaha waan ogsonahay dhibaatada uu leeyahay iyo waxyaabaha markaasi uu ku reebo bulshada kulankan oo mataqaanaa isxaafadda ugu horeyso oo ay ugu horeyso idaacadda beerluula saaka halkan waxaa kasoo qayb galay dhalinyaro dhaqaatiir iyo macalimiina kasoo qayb galay isxogurays iyo sida mataqaanaa wax ugu qabanaa dhalinyarada ah kulankan ayaa waxa uu kusoo aadayaa iyadoo ay soo badanayaan dhalinyarada isticmaasha maandooriyaha kaasi oo dhibaato ku ah mustaqbalkooda